asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa golaha naitsiisi golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyeed oo ah gole lagu falanqeeyo arrimaha siyaasadda sidoo kaleeto lagu kobciyo garaadka iyo aqoonta bulshada soomaaliyeed ee caalamka dalkaasay ku nooshayba waa gole ay ku kulmaan aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta kala duwan ee soomaaliyeed waa gole laga baahiyo fikradaha habboon ee la rabo mujtamaca soomaaliya loo gudbiyo websiteka golol iska leeyahay golaha nineteen sixty dot com sidoo kaleeto iyo puntland observer iyo sidoo kaleeto waxaa qaadi doona hadii lahada puntlandis observer fara badan oo kala qaadi doona soo dhawow waxaa caawa golaha loogu martiyaa doctor maxamuud cali galdoon magacaygu waa dhigood caawa bal hadda maxamuud cali galdoon mujtamaca soomaaliyeed waxaanu aada uga codsanay inuu la wadaago si mujtamaca soomaaliyed wax uga ogaadaan ama dadka soomaalida wax uga ogaadaan ereyga afka soomaaliga ah elana qaran qaran noocyo fara badan baa loo sujuday taariikh ahaan meesha uu soo maray marxaladisa isbedel iyo weli maanta qaabka soomaalidu u isticmaasho ayaanu jeclaysanay mujtamaca soomaalida usoo bandhigo doctor maxamuud cali galdoon soo dhawo maxamuud
ibrahim waa mahadsan tahay marka hore bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu marar badan maqalnaa qaran siyaalo fara badan baynu maqalnaa weliba beryahan sanadahan dambe intii dowladnimadii naga burburtay waxaynu hadiyo jeer maqalnaa qaran dhis waxaynu maqalnaa qaran dunis waxaynu maqalnaa qarannimada soomaaliyeed marka layna weydiiyo ama aynu isweydiino aynu niraahno soomaalidu qaran ma tahay waxaynu ama macnee qarannimada soomaaliyeed waxaynu nidhaahnaa soomaalidu waa isku dhiig isku af isku diin isku taariikh intaasaa qaran inaga dhigaysa isku dhaqan intaasaa qaran inaga dhigaysa su-aal baasayna weydiinayaa laba su-aalood baanayna weydiinayaa labadaas su-aalood jawaabahoodu hay noo laabnaadeen waynu usoo noqon doonaa laakiin waxaan rabaa inaan hadalkan aan idiin jeedinayo inaan ku furto ku furfurto xilligii ay reer yurub inoo yimaadeen markay reer yurub sahansanayeen dhulka soomaalida saa taariikhda ku maqasheen ama intiina abwaabta aqrida ama dugsiyada ku baratay aada aqrideen ama dugsiyada ku barateen markuu isticmaarku inoo yimi uu dhulka sahansanayey dadka qabiil qabiil baa loogu imanayay qabiil kasta marka loo yimaado oo la waraysto oo dhulkoodii ama heshiis lagula gaadhayay ama dhulka la baadhayay qabiil isyiri ama nin hogaamiye qabiila oo is yiri soomaali oo dhan u hadal ma jiri mise qabiilkasi goonidiisu u hadlaayay orta taas waa su-aal weeye meesha ku jirtaa ta kale waxay tahay su-aasha kaleaan idin weydiinayaa jabkii carabta ka soo gaadhay dagaalkii ay israa'iil la galeen kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii iyo jabkii soomaalida ku dhacay kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatankii siday isu salsallaabaan labadaa su-aalood inoo hayaa waa usoo noqon doonaa qaran qaran waxaynu ku macnaynaa nation kelmadda ereyga nation oo af ingiriisiga ah ayaynu waxaynu nidhaahnaa waxaa ka dhigan qaran haddaba qaran waxaa weeye erey aynu hore u lahayn waxaana micnihiisu ahaa reer ballaadan xitaa reerka isfaaninaya oo laga yaabo labaatan qof ba inaanay ka badnayn ayaa waxay odhan jireen markay isweyneynayaan qaran baanu nahay cidna uma baahnan qaran baanu nahay marka qaran waxa weeye waa reer ballaadan kelmadii biin waxaynu u isticmaalnay inay nation ka dhigan tahay hase yeeshee ereyga qaran ma buuxin karaa macnaha uu nation leeyahay oo dhan ma buuxin karaa waayo markaynu isticmaalayno ama aynu adeegsanayno ereyga ereyga micnihiisa oo dhan haddii aynaan dareensanayn oo aanu maskaxdeenna ku jirin waxaa laga yaabaa sidii la rabay in loo adeegsado inaynaanu adeegsan micnihii uu lahaana aanu inoo yeelan wixii la rabay inaynu ku qabsannona inaynaan ku qabsan ama aynu ku qabsan kari weyno haddaba aynu nation dib ugu noqonno nation waxa weeye ummad ama isku dowlada ama dowladnimo wada raadinaysa dad ama isku dowlada ama dowlad wada raadinaya macnayaal badan baa runtii loo yeelaa laakiinse anigu inta ugu muhiimsan aan isleeyahay caawa waxbay idinka tari kartaa ayuun baan kasoo qaadanayaa taariikhda waagii hore laguma arki jirin dad intay isu yimaadaan yidhaahda aynu dowlad samaysano ama boqortooyaa jiri jirtay ama ama diin baa lagu xukumi jiray ilaa dhowr boqol oo sannadood muddo la soo gaadho hore dhowr ba- marka taariikhda bani aadamka la eegona dhowr boqol oo sannadood waa waxa aad u dhoweeye ayay reer yurub ku bilaabantay inay dad israadsadaan oo dowladnimo doonaan marka waxaa la yidhahdaa nationalism markay dad intay israadsadaan dadkaa israadsadayna waxa weeyaan waa nation waxay markay dowladnimada ay raadinayaanna waxaa la yidhahdaa nationalism marka nation reer yurub yurub bay ka bilaabantay maantana sidaad og tihiin addu- dowladaha adduunka ka- ka jira oo dhan waxaa la yidhaahdaa nation state waa dowlad qaran dowlad qaran dowladihii waagii hore ka jiri jiray ee adduunka ka jiri jiray way ka duwan tahay waagii hore ama waxay ahaan jirtay boqortooyo ama waxay ku dhisnaan jirtay diin laakiin dad israadsida oo yidhaahdaa waxaanu rabnaa inaanu dowlad noqono oo dowlad noqda marka waxaa la yidhaahdaa waa dowlad qaran marka dowladaha adduunka ka jira oo dhan iminka waa nation state reer yurub marka ay ka bilaabantay dhowrkii boqoloo sannadood ugu dambeeyey oo weliba ay xoogeysatay muddo malaha inta laga joogo ilaa waagii eh, kacdoonkii faransiiska ayay laba macno yeelatay macno waxa weeye waxaa u yeelay eh, dowladihii hore oo jiray oo xoogga lahaa oo horumar ka gaadhay xagga bulshada xagga dhaqanka xagga farsamada dhinac kastaba bulsho ka ga- eh, dhinac kastaba horumar ka gaadhay bisayl maskaxeed yeeshay kuwaasu sibay u micnaysteen waana macnaha ay faransiiska iyo ingiriiska iyo maraykanku iyo u yaqaaniin marka kuwaas waxa weeyaan dad isku dowlada oo ayaa ayaa la rabaa xiriirkoodii in la sii weyneeyo taas dadka isku dowladda ah oo israba waxaa la yidhahdaa markaa waxay ku dhisan tahay rabitaan nationkaasi wuxuu ku dhisan yahay rabitaan Eh, waxa weeyaan taas waa macne ta kale waxa weeye dad iska ilaalinaya shisheeye ama raba inay shisheeye iska dhiciyaan ama kala qaysan oo raba inay isu yimaadaan oo dowlad midaysa ay sameeya eh, eh, samaystaan midna waa taa weeye marka ta horena waxaa eh, ti- lagu tilmaansadaa faransiiska gaar ahaan faransiiska ayaa lagu tilmaansadaa ta ga- eh, ta kalena eh, dowladaha ay ka mid ka yihiin jarmalka ay ka mid yihiin talyaanigu kuwa ay ugu waaweyn yihiin ayaa lagu tilmaansadaa marka waxa weeyaan eh, ma- muddo iminka laga joogo eh, qarnigii sagaal iyo tobnaad dhammaadkiisii ilaa bartamihiisii ilaa dhammaadkiisii away- ayaa waa tuu jarmalku isu yimi oo hal dowlad samaystay talyaanigu isu yimi oo hal dowlad samaystay marka waxaa la yidhahdaa waqtigaas the the age of nationalism waa xilligii nationalismka oo qar- eh, qaranku intuu israadsado uu ama midoobayey ama uu dowladnimo raadsanayay Eh, jarmalku marka waxay ku micnayeen iyagu qarankoodu inuu yahay qaran ay luqo isku xidho marka da- waxa- wa- eh, i- iyo dhaqan talyaanigu isku luqo ma ay ahayn markii luqada tan ay hadda ku wada hadlaan waa luqo ay markii dambe hirgeliyeen oo wada- dadkii oo dhan ku muquuriyeen laakiin waxay isu arkayeen inay yihiin isku dhaqan oo aanay kala maarmayn dabadeedna xoog bay ku midoobeen Eh, dowladahan kaleeto dhinaca bariga oo boolishka uu ka mid yahay ukrainianska waagii hore ruthenianska ruthenianska la oran jiray armeniansku ay ka mid yihiin oo iyagu weli ilaa ilaa iminkada israadsanaya waxaasoo dhamina waxaa weeyaan wa- waxay isku raadsanayeen eh, a- a- ama ama dhaqan ama dhiig ama af bay isku wada raadsanayeen marka macnuhu wuxuu yahay nation saasay ku bilaabantay labadaa macno inkastoo ay kala leedahay haddana waa un dad isdoonanayay ama rabe in ama isku dowlad ahaa oo markaa xidhiidhkoodii rabe raba inay sii weyneeyaan ama raba inay dowlad midaysa ay samaystaan macnaha siyaasiga ah oo dowladnimo raadiska ahi hadduu kaa maqan yahay nation ma buuxin kartid marka aynu niraahno waxaynu nahay dad isku dhaqana oo isku diina oo isku afa oo eh, dhul wada degan eh, weli wax weyn baa inaga dhiman haddii aanay inagu jirin himiladaa iyo hankaa ah inaynu dowlad wada yeelano waxaa muhiima marka marka la eego taariikhda nationska ama nation siday ku samaystay waxaa lagama maarmaana oo mar kastaba loo baahan yahay in la xuso aan la ilaawin waxaa yaa hirgelin jiray yaa ummad aan isoqoon waagii hore dad isku dad ah ayaa dhowr boqortooyo oo kala duwan ku kala qaybsanaa xaggay ka keeneen fikradda odhanaysa isku dowlad noqda xaggay ka timi fikraddaasi waxay ka iman jirtay in dheer garadka bulshada ayay ka iman jirtay indheergaradka ayaa u howlgeli jiray inay soo qufaan taariikhdii dadka inay marmarka qaarkood sameeyaan taariikhaan jirin ama taariikh jirtay ay aada u buunbuunayaan inay maansoolayaashu aada maansooyinkooda ay ugu soo daraan inay dadka geliyaan garaad iyo dareen xoog leh inay isku dowlad noqdaan marmarka qaarkood dad kala dhaqaaqay oo aan israbin ayay isu keeni jireen marka waxaa laga maarmaana oo had iyo jeer halbowle u ahaa qarandhiska indheergaradka weliba gaar ahaan maansoolayaasha sidii dadka laysugu dumi lahaa oo looga dhaadhicin lahaa inay yihiin dad isku dana isku taariikha isku aaya ah khayr iyo sharba wadaaga isku han iyo hinila ah mar kastaba muhiim aada iyo aada halbowley u ahaan jirtay qarandhiska marka haddaynu usoo noqono tii soomaalida waayo muhiimku waxa weeye iminka hadda maxaa inaga faa'iido inooga ah haddaynu soomaali nahay sharaxaadda qarannimada aan dib inoogu celiyo marka xilligii reer yurub ay inoo yimaadeen oo dhulka ay sahansanayeen oo ay qabaa'ilka la shirayeen heshiisyana la gelayeen ma jiray qabiil ama ruuxi siri soomaali oo dhan u hadal ma jirin waxaynu ognahay inaanu jirin marar fara badan xitaa waxaa dhici jirtay in qabiilku ama hadda dadkaa hormuudka u ah qabiilka markay la hadlayaan reer yurubkii u yimi marmarka qaarkood wax qabiilka ku xiga ayay si ay ugu duraan ama ugu itaal sheegtaan ama ay u isticmaalaan isticmaarka marar fara badan waxayba waxayba noqon jiri waaba loo kala tartami jirayba isticmaalka marka xaqiiqadu waxay ahayd waqtigaa marka dib loogu noqdo inkastoo aynu qaran noqon karaynay marka qaran lagu micnayo nation xilligaa nation ma aynu ahayn waana sababtay inoogu dhacday in layna kala wada qayb qaybiyo waxay soo jiitantoba qarannimadeenii qarannimo raadskeenii iyo garaadkeenii siyaasiga ahaa marxaladuu soo maray saynu ognahay saynu ognahay iska caabin xoog le baa jirtay dhulal fara badan ayaa lagala dagaalamay isticmaarka laakiin la dagaalanka isticmaarka lala dagaalamayay badidiis kuma ay jirin dadkii la dagaalamayay inay intay isticmaarka kiciyaan ay dowlad soomaaliyeed abuuraan kuma ay jirin laakiin meesha ay joogeen ayaa laga yaabaa inay ka cadhoon jireen isticmaarka u yimi oo ay rabeen inay isticmaarka dibadda u saaraan nationalism runtii nationalism waxay noqotaa ama alqawmiya waxa carab carbeedka lagu yidhaahdo af soomaaligana lagu odhan karo qarannimodoon wadaninimada iyo waa kala jaad soomaalidu hadi jeer kelmadda wadani baynu aada u isticmaalnaa laakiinse way kala duwan yihiin nationalism waxa la yidhaahdo ama qarannimo doon waxa la yidhaahdo waxa weeye markaad rabtid inaad sheeyihiina iska saartid dowladna aada abuurtid waxaa ugu dhowaa kacdoonkii daraawiishta ayaa ugu dhowaa maxaynu ku garan karaynaa kacdoonkii daraawiishtu inuu dowladnimo raadis ahaa waxaynu ku garan karaynaa waa mare horta waddanka oo dhan badidii uu ku baahay waxaan u malanayaa intii soomaali dhulka soomaaliyeed qabsatay ama rabtay inay qabsato oo hanato oo dhan daraawiishtu way la dagaalantay allahuma ilaa faransiiska maaha saan saan anigu taariikhda ku hayo haddii aan qaldanahayna waa la sixi karaa laakiin dhinaca faransiiska ma ay gaadhin haddaba waxa weye sayidku ma rabay dowladnimo hadiyo jeer gabayadiisa badi lagama dareemi kari jirin laakiin gabay baa jira uu tirinaayo malaa waxaan u malanayaa dabayaaqadii inuu tiriyey sayidkana saa ogtihiin gabayadiisii calaacalka ahaa waxay ugu waxay ka mid yihiin gabayadiisa kuwii ugu qiimaha badnaa ayay runtii ka mid yihiin oo murti weyn ayaa kasoo butaaci jirtay marka uu calaacalayo marka waxaa jiray gabay uu leeyahay haddaan waaye calan laina shiro tan iyo nairobi miyaan waaye nuurkii alliyo neriga jaahiisa taas waxay kutusaysaa ilaa nairobi markuu leeyahay calan laina shiro haddii calan lagama hadlo haddii aadan dowlad ka hadlayn mase ay ahayn dhaqdhaqaaq wadaniya oo ballaaran nationalista sida magaranaysa casriga oo loo micnayo nationalism oo waddanka oo dhan gaaray oo dadka ka dhaadhicinayay in dowladnimo ay hantaan waxaa ugu horreysay si habaysan oo loo raadiyo dowladnimo s y l s y l na fikirkii qarannimo doonka soomaaliyeed ahaa wuxuu aada iyo aada ugu haro qaaday oo u tis qaaday dhowr iyo afartigii dagaalkii kabacdi markii ay u muuqatay soomaali oo dhamm inay midoobi karaan waa marka ay soo baxday fikradda soomaali weyn oo wasiiralkhaarijiyihii ingiriiska oo la odhan jiray beven uu la yimi fikraddii ahayd intii soomaalida ahayd uu markaa uu gacanta ku hayay oo jabuuti oo keliya ka maqnayd jabuuti oo keliya ayaa ka maqnay intii kaleeto oo dhan in isaga gacanta loo wada geliyo markaana waxay u muuqanaysa waaga dambe oo kacayo inuu intaasoo dhamid ay isku dowlad noqonayaan s y l markay taa arag taas maqashay waxaa u ortay inay soomaali oo dhan ay isu iman karto hal dowlad ay wada yeelan karto waa fikirka soomaali weyn saasuu ku yimi marka aynu ka gudubno halgankii gobonimo doonka oo dhan markaynu kasoo gudubno aynu dowladnimada xilligii dowladnimada aynu nimaadno fikirka ugu weyn ama wadnaha qarannimo doonka ama qarannimada soomaaliyeed wuxuu ahaa fikirka soomaali weyn dadka inta xasuusan waayadii hore dugsiyada ku jiri jiray hadiyo jeer iskuullada waxaa laynoogu dhigi jiray dugsiyada waxaa laynoogu jiri dhigi jiray oo manaahijta ku jiri jirtay sidii waddankii soomaaliyeed loo qaybsaday iyo sida ay dalal u maqan yihiin oo quwado shisheeye u haystaan iyo siday waajib inoogu tahay waddamada in la xoreeyo taas ayaa had iyo jeer inoogu inagu jiri jirtay waxaa markii ay soomaaliya ay ay xornimada qaadatay oo waqooyi iyo koonfur isu yimaadeen marka dhowr siyood ayay qarannimo doonkii soomaaliyeed ama qarannimadii soomaaliyeed ay u muuqatay oo loo arki karaayo iminka dib marka loo milicsado waxa waxyaalaha ficil ahaan aynu ku muujin jirrayna waxay ahayd in soomaaliya waxyaalaha asaaska u ahaa asaaska u ahaa qarannimada soomaaliyeed asaaska u noqday oo dugsiyada lagu dhigi jiray oo soomaaliya oo dhan ku wada jiray waxaa asaas u ahaa dastuurkiina xitaa ku jiray waxaa asaas u ahaa arrimahaas oo dhan in soomaaliya ay hooy u noqoto soomaali oo dhan meeshay doonaanba ha ku dhasheene in manhajyadii dugsiyada iyo suugaantii dadweynaha la isku xasuusiyo inay dhulal soomaaliyeed xaqdarro ku maqan yihiin in xilligii taliskii ciidamada laysu diyaariyo waa taliskii xilligii maxamed shaad barre wadanka madaxda ka ahaa laysu diyaar gari ummadda loo diyaar gareeyo si loogu howlgelin lahaa midaynta dhulalka soomaaliyeed oo dhulalka badan dhulalka maqan loo raadin lahaa ardada markaanu ahayn waxaa had iyo jeer niyadeeda ku jirtay waa soomaaliya waa la midayn doonaa waxaana waajib idinku ah inay soomaaliya midowdo ayaa had iyo jeer niyaddeena ku ayaa had iyo jeer aanu laabta ku hayn jiray dugsiyadana nala ku dhigi jiray marka taa markaan kasoo gudbo mar labaad baan marka waxaan idin weydiinayaa su-aashii labaad oo aan idin weydiiyey bilowgii labadii su-aalood oo aan idin weydiiyey haddaad xasuusan tihiin su-aashii labaad ayaan hadda marka idin weydiinayaa jabkii carabta ka gaadhay dagaalkii ay la galeen israa'iil toddoba iyo lixdankii iyo dagaalkii ay soomaaliya etoobiya la gashay etoobiya keliya maaha inaysaa xasuusan tihiin etoobiya cuba wadamadii kaleeto isugu yimi oo ruushku iyo ciidamadii xitaa ruushka laftiisa uu keenay niman officersha hub xooglena uu soo geliyey isbahaysigaas oo dhan soomaalidu ciidamadii soomaaliya dagaalkii ay la galeen oo aynu ku jabnay runtii aynu runta isu sheegno waa ku jabnay oo aynu ku jabnay labadaa jab ka carabta qabsaday iyo kii soomaalida qabsaday si isu salsallaabaan labadaas natiijadoodii natiijooyinkoodii siday isu salsallaabaan dagaalkii toddoba iyo lixdankii waxaan umalaya dadka meesha ku jiraa malaha dad aada u yaryar soomaalidu dad aada u yaryar bay u badan yihiin dagaalkii toddoba iyo lixdankii anigu waxaan ahaa elementary school baan ku jiray weliba magaalada cadan la yidhaahdo baan kaga jiray qalbi jab xoog leh ayuu dadkii oo dhan ku keenay annagu carruurta markaanu ahayn jamaal cabdinaasir madaxweynihii la odhan jiray in wax celin karaanba uma aanu haysanin waxaan u haysanin nin la yaab leh oo wax laaliya wuxuu ku dhaqaaqoba samayn karaa waxaa jira jabkaas markuu dhacay raadsada ninkii heli karaa weliba carabida si fiican u aqriyo u raadso waxaa jira kitaab la qoray waxaan u malaynayaa ninka qoray in la odhan jiray alcazam baan filayaa in la odhan jiray saadiq haddii aan khaldo halaysaxo qofki kitaab waxaa la yidhahaa kitaabka annaqd dhati bacda alhazima waxa weyaan jabka kabacdi yani ayuu markaa wuxuu ka hadlayaa naqdin buu wuxuu ku samaynayaa carabta iyo siyaasadeedii iyo dhaqankeedii waa kitaab aad iyo aada u qiimo badan jabkii carabta ku dhacay toddoba iyo lixdankii waxaa ka dhacay wax maanta aynu aragno ilaa intii ka dambaysay toddoba iyo lixdankii oo dhan hoos ayaa alqowniya alcarabiya waxa la yidhaahdo ama arab nationalism qarannimo doonka qarannimada carbeed hoos ayay u socotay waxay gaadhay maanta heer ay wadamo carbeed weliba kuwooda u muhiimsani ay israa'iil ka dhaways ka soo dhawaystaan carab kaleeto ayay gaadhay inagana maxaa inagu dhacay sidee bay isu salsallaabaan labadaa jab anigu waxaan muddo doora aaminsanaa waxaan muddo doora aaminsanaa jabkii ku dhacay soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatankii bisha shaki baa igaga jira laakiin inuu ama april bay ahayd ama march bay ahayd shaki baa igaga jiraan waagaa muqdishoaan joogay niyad jabkii dadka ku dhacay wuxuu ku kee wuxuu keenay waxa maanta ina haysta ayuu keenay qalbi jab xoog leh ayaa ku yimi marka qalbi jabkaasu siyaabaha u muuqday baan idiin sheegayaa ama sida ay aniga iigu muuqato maaha waxaan idiin sheegayo aan idinku kordhinaayo maaha waa siday aniga wax iigu muuqdaan maxaa ka dhashay qalbi jabka waxaa ka dhashay waxyaala hore aynaan u arki jirin oo aanay hore inooga suurta galeen ayaa jabkaa ka bacdi soomaalidii ka suurta galay maxaa ka mid ahaa waxaa la xalaalaystay mixiinsiga ethoobiya si taliskii maxamed siyaad loogu rido dagaalkii ka hor kama suurta gelayn soomaaliya inay ethoobiya gasho kama ay suurta gelayn dowladdii maxamed siyaad barre xukuumaddii maxamed siyaad barre weli dictatorial bay ahayd caburisku waa jiray xariggu waa jiray cabsigelintu way jirtay cadaalad daradu wax kastaba way jireen wax kastaba way jireen haddana ma ay suurta gelaynin in soomaaliya inay inta etoobiya u gudubto ee etoobiya mixiinsi ma garanaysa ama taa kole etoobiya soo wasiisato oo xaggaa soomaaliya kaga soo duusho ma ay suurta gelayn maxaa kaloo isaguna yimi ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ee loo carbiyey xoraynta dalal ka maqan wuxuu ku soo jeestay shacabkii soomaaliyeed qaybo ka mid ah oo ka dhigtay cadow ma ay dhici jirin waagii hore waxaan xasuusnahay markay duufaanadu dhacaan markay abaaruhu dhacaan markay aasooyin waaweyni ummadaha ummadda soomaaliyeed ku dhacaan howl aad maxaad u leh ayuu ayuu ciidanka soomaaliyeed ka qaadan jiray badbaadinta dadka uu ka qaadan jiray marnaba umuu arki jirin dad soomaaliyeed inay yihiin cadow soomaaliyeed umuu arki jirin laakiin taasuna way dhacday dadku had iyo jeer carabka waxay ku dhuftaan etoobiyada loo gudbo qura maaha etoobiyada loo gudbo qura waxa weeyaan ciidankuna wuu isbedelo ciidankii hore mu ahayn waxaan markii hore ka suuro gelayn ayaa markii dambe ka suurta galay maxaa iyaduna dhacay in taliskii maxamed siyaad iyo dowladdii soomaaliyeed ay israacaan oo mar wada burburaan ayaa ka dhashay maxaa taa keenay waa qalbi jabka qalbi jabkii muxuu keenay qalbi jabku wuxuu keenay inay qarannimadii lunto qarannimadii markay luntayna maxaa yimi waxyaale aan inaka suuro geli jirin ayaa inaka suurta galay taasaadi maxay tahay in maanta kooxaha kala duwan oo soomaaliyeed ee ethoobiya ama kenya ka soo dhawaystaan soomaalida kale marka idaanba odhan xitaa ethoobiya iyo kenya oo kaleeta keli ah waxa weeyaan dowlado kaleetona ku dar kooxaha soomaaliya maanta ka jira waxay doonaanba hala bixeen kooxaha maanta soomaaliya ka jira xidhiidhada ay debadda la leeyihiin ayaa ka xoog badan xidhiidhada ay iyagu wada leeyihiin marka su-aashii aan markii hore idin weydiiyey dhammaanteen aniguna aan isweydiiyey aan dhammaanteen ina wada weydiiyey oo ahayd qaran ma ahayn anaa marka anigu jawaabta saanu arku baan idiin sheegayaa isticmaalku markuu inoo yimi qaran ma ahaynayno nation ma aynu ahayn qaran erega micnihiisii horeo soomaaliyeed waa ahayn laakiin nation haddii qaran nation macnaha casriga ah oo qaran oo nation ka dhigan ma aynu ahayn waayo dad isu miciinayay oo isu arkaayay inay isku dan yihiin oo isticmaalka kale dhulka uu ka wada qaadayo ma aynu ahayn dad dowladnimo doonayana ma aynu ahayn innaga kala horursanayna u kala tartamayna isticmaalka marka ma aynu ahayn nation nation baynu noqonnay nationkaasu jabkii sideed iyo toddobaatankii ilaa la soo gaadho civil warkii uu ku soo idlaaday qarannimadii baa burburtay waxay keentay maanta oo anigu aananoo arag inaynu nahay nation waayo dadku nation markay waxay noqdaan markay iyagu isu hiloobaan oo isku dhegan yihiin oo ay isu arkaan inay yihiin dad isku taariikha ee isku ay isu arkaan inay yihiin dad isku dana dad isku aaya ah dad wax wada leh markay isu ar- is- isu arkaan marka wuxuu isticmaali noo yimi inagoo qabaa'ila oo aan qaran ahayn waxaynu noqonnay qaran waxaynu luminay qarannimadii oo qabaa'il baynu dib ugu noqonnay maanta halkaasaynu taagannahay su-aasha markaanina weydiinaya waxay tahay oo kaleeto qarannimo ma u baahannahay marar badan waxaynu dhahnaa qaran waxaynu u- marar badan ereyga qaran waxaynu u isticmaalnaa si aad basiid u ah hebel qaran buu duminayaa waa qaran baynu nahay haddii laakiin qarannimada macnaheedii dhabta ahayd sida ma fahmaynaa oo ma ku dhaqmaynaa sida ay tahay ma ugu dhaqmaynaa waxaad maqashaan dadka ajaanibtii waxay yidhahdaan marmarka qaarkoodna eh, nation building marmarka qaarkoodna eh, state building waad aragteen oo marka ciraaqio laga hadlayo oo dowladdii lahayd laga burburiyey marka afghanistan laga hadlayo marka soomaaliya laga hadlayo waxaa laga hadlaa nation state building state building ama nation building baa laga hadlaa marka state building iyo na- nation building waa kala laba weeye state building waxa weeye hay-adaha dowladda sidii loo dhis lahaa ajnabigu waa ka caawin karaa laakiin nation building lagama caawin karo nation building waxa weeyaan ummadda sidaad isugu tolaysay weeye maraykanku waagii uu vietnam galay wuxuu rabay inuu inuu state building iyo nation building uu ka sameeyo waa ku fashilmay afghanistan muddo intee la-eg buu waday ilaa iminkadan kuma guulaysan ciraaq waad aragtaan wadamo south america ku yaalla muddo doora buu waday sanado aad u fara badan bay qaadatay dhibtu maxay ka ka timi- ka imanaysay waxa weeyaan lacag xoolo badan buu intaasoo dhan geliyey oo marmarka qaarkood hub aad u fara badan iyo xoog aad u fara badan iyo dagaallo aad u fara badan geliyey maxay tahay dadka iskuma toli karo oo nation kama yeeli karo dad ajnabihii shisheeye kuma samayn karo qaran dhis qaran kuma dhisi karo qaran aduunbaa dhisan karaa dadka sidii laysugu toli lahaa aduunbaa dhisa aduunbaa samaysan karaa maanta halkaa ay marka ay taagan tahay waxa weeye een, qaran ma u baahannahay soomaali haddaynu nahay qaran ma u baahannahay waxaan u- waxaan u malanayaa qaarkiin inaa iminka quslaysaan aan leedin aan muxuu ina weydiinayaa waa waa waa su-aal sakiif waana run waa su-aal sakiif ah. Waa- iyo mar la- goor la isweydiiyo miyaynu joognaa qaran ma u baahannahay qaran waynu u baahannahay maxaynu marka qaran qaran qarannimadii naga luntay qaran ma u baahannahay soomaalidu waxay u baahan tahay marka waayo qaranku qaranku markii hore waa anigii idin eri indheer garadka weliba khaasatan mas-uulayaasha ayaa qayb weyn ka qaata qaranka dhisidiisa qaranku waa wax u baahan in inta la beero had iyo jeer la waraabiyo had iyo jeer la waraabiyo oo biyaha haddii laga daayo oo nafaqayntan kaleeto laga daayo fertilizerka iyo waxyaalaha lagu nafaqeeyo dhirta laga daayo qallalaya wey oo engegaya oo marka dambe dhacaya ama gubanaya oo qoraxdu gudi karto soomaali haddaynu nahay waxaynu u dhaqmaynaa iminka runtii dad kala maarmi kara sidii dad kula maarmi kara inaynu nahay waxaynu ognahay waa laynoo yimi inagoo qabaa'ila baa laynoo yimi dhib weyn baa inugu dhacday dhib weyn baa inugu dhacdo oo ilaa maantada ayna haysta baa inugu dhacday adduunyada waxaynu u haysanaa inay sidaa iskaga soconayso sidaa iminka tahay ku soconayso waxaan waxaynu ognahay boqolkii sannadood oo u dambeeyey isbedel a- a- boqol sannadood ka hor adduunku sidan uu iminka hadda yahay mu ahayn isbedel xoog le baa dhacay boqolka sannadood oo soo socdana ama kontonka sannadood oo soo soo socdana isbedelle xoog le baa dhici doonaa haddaanan diyaar ahayn daadka ku qaadi doonaa soomaali haddaynu nahay taariikh aad u badan baa inaga luntay Sooma- waayo waxaynu ahayn ma aynu ahayn dad taariikhdooda qora ma aynu ahayn maxaa taariikhda inoo caddaynaya taariikh badan iyo inuu taariikh badan lahayn oo ay ay naga luntay maxaa inoo caddaynaya waxaa inoo caddaynaya waxaynu dhaxallay oo dhan waxaynu dhaxallay oo dhan diinta islaamka sidaynu ku dhaxallay siday inoogu timi sidaynu ku wada yeelannay sidaynu ku baahinay oo geeska afrika ku gaadhsiinay dhulka baaxaddaale sidaynu ku hantinay ma qabiil keliya hantii lahaa dhulkaasoo dhan qaban kari lahaa ma qabiil keliya diinta intuu qaato dhulkaasoo dhan gaadhsiin kari lahaa sidee baynu isugu wada ekaanay dabiyo dacal sidee baynu dad isu eg aynu malaamixdooda isu eg tahay aynu u wada noqonay isku dhaqan sidee baynu u wada yeelanay intaasoo dhan sidaynu u wada hadlnay ma suurta galeen intaasoo dhani haddii aynaan lahayn taariikh inamiraysa taariikh badan baa jirta meeshasan ku jirta oo aynu wada gallay oo aynu wada leenahay inaga se luntay laakiin si aynu arkayno natiijadeeda aynu arkayno oo qofkii caqligii uu garan karaayo waxa kan inaanay iska iman oo aanay bilaash ku iman qabiilo dega- degaanka u degan yahay ma deganaan karaan haddaanay qabaa'ilka kala jirin aynu ognahay oo soomaalida wax ka faan badan reerebel baanu nahay xoole intaa leeg baanu leenahay dhulkaasaanu degannahay hadda bal soomaalida kaleetoo dhan tirtir markaad maskaxdaada intaa indhaha isku qabatid walciyaadu billaah rabbi baynu ka magan galnay laakiin bal indhaha intaa isku qabatid reerkaaga maaha reeraha kaleeto aan jirin oo dhan oo zero dhulkaasoo dhan dhulku miyuu banaanaanaya ummado kalea kuusoo degaya haddaba waad aragtaan iminka sida laisu gowracayo dhulka kan jigjigeeyo hareeraheeda ah dhulka waxa weeye ummadda soomaaliyeed oo dhan way isku wada tiirsanay qabiille afka ma afka uu ku hadlo ma yeelan karaan waxa aynu leenahay oo dhan hadday tahay waxa khayraadka dhulkeenna ku jira khayraadka baddeenna ku jira waxa aynu ka dhaxalnay awowayaasheen iyo ayeeyooyinkeena keen oo dhan waa dhaxal aynu wada leenahay ma aynu wada yeelan kareen maanta ma aynu wada lahaan kareen haddaynaan lahayn taariikhna midaysa maanta soomaalida anu marka waxaanu arkaa runtii waxaynu ku sugannahay ilaahay wuxuu nagu abuuray bugcad aan sahlanayn marka la eego adduunka xagga geesta meesha aynu kaga abuuranahay ilaahay dhul meelaan sahlanayn baynu ku baynu ku naallaa ma haddaynaan ilaashan dhulkeenna oo aynaan ilaashan baddeenna oo aynaan ilaashan khayraadka ku jira oo aynaan wada ilaashan qabiilo goonidiisu ma ilaashan karo aynaan wada ilaashan intaas oo dhan waa sheegaynaa qarannimo marka ma u baahannahay siba inaan ugu baahnayn jiritaankeenna qarannimadeenna ku xidhan way isku xidhan yihiin haddaanay ummadda soomaaliya digtoonaan taariikhdu dib ayay ugu soo robaalcelin doontaa iyadoo weliba sidii hore ka xanas iyo arami badan anigu marka waan idinku yaro dheeriya raalliga ahaada aniga oo dareenkaa ka duulaya iyo aragtida araarta aan aan aan aan aan rajaynayo inaan xoogaa aan fikirkaygii ku muujiyey macnahaygu ma aha wax idin aan ogeyn inaan ogahay macnahaygu ma aha aqoon aydin laan naan lahayn inaan leeyahay waxauna iskay tusay waxa aniga ii muuqday inaan idinla qaybsooyin la wadaago ragannimo iyo aqoon kaleeto aan idin dheerahay aan maanta hadda aan idin leeyahay idinla hortaagnahay ma aha marka anigu waxaan idin leeyahay qarannimada soomaaliyeed oo inaan ka maarnayn waxaan soo jeedinayaa qodobada tan labiyo tobanka qodoba inay ku dhisnaadaan qodobka u horreeyaa wuxuu yahay ummadda soomaaliyeed waa ummad isku taariikha iskuna aaya ah midkaas waa inuu inaga dhaadhaca waa inaynu fahamsanaanaa ma jiro qabiil horu maraya iyo qabiil dib u dhacaya ma jiro qabiil ba'aya iyo qabiil badhaanaya ma kala jiraan hoog iyo halaagba hoog iyo hagaagba waynu wadaagaynaa ilaahay rabbi hoogi naguma keene qodobka labaad soomaaliya waxay hoy u tahay soomaali oo dhan waa mabda asaasiya wey kaas waa inaan marnaba ka boodi karin mabda asaasiya oo loo baahanyahay inuu ina wadagalo wey haddii kaasu uu dabco ama aynu furfuro waxaa iman doonta wajaale geesteedaad kaga dhalatay shaxda geesteedaad kaga dhalatay magaalooyin fara badan oo ku yaala xuduudda ma geestaasaad ku dhalatay mise geestaasaad ku dhalatay in la isweydiiyo la yidhaahdo dhinacaasaad ku dhalatay marka soomaali mihi midaynu yeeli karno maaha ogaada isticmaarku waxyaalo laynagu khasbi baa jira waxyaala aan laynagu khasbi karin baa jira waase usoo noqon doonaa qodobkaa kaa taa kelmadda aan idhi waan usoo noqon doonaa midda saddexaad qaranka soomaaliyeed waa macnaynta sidaan anigu u fasirayo qaranka soomaaliyeed yaa isku qarana marka la yidhaahdo soomaaliya haddaynu nahay yaa isku qarana qaranka soomaaliyeed wuxuu ka kooban yahay inta isu taqaan inay soomaali tahay iyo inta la dhaqantay iyo inta la dhaqantay anigu ma jecli inaan idhaahdo inta isku dhiigga ah dhiiggu mashaakil buu leeyahay dhiiggu wuxuu leeyahay waxa inuu cunsuriyad buu marka dambe keenaa wuxuu keenaa in inaga lafteennu aynu iskala riixno oo aynu idhaahno qaarkeen inaynu aynu idhaahno dhiig soomaaliyeed male marka soomaali dhaba maaha buu keenaa marka waxaa inagu filan inta kaleeto oo dhan aynu ku dhaqanno oo dhan oo diintu ugu weyn tahay ayaa inagu filan waa inta soomaali isu taqaan iyo inta la dhaqantay ta afraad ilaalinta iyo badbaadinta dhaxalka wadareed ee ummadda soomaaliyeed dhaxalkaas oo ah diin af dhaqan khayraadka dhulka iyo badda ku jira iyo wixii la mid ah waa waajib saaran ruux kastaoo soomaaliyeed ta shanaad dhisidda dowlad xormaysa soomaalinimada una adeegta dadkeeda aanna kadeed agajuglayn iyo ihaano toonna u geysan lix wacyigelinta shacabka si uu muwaatin kasti u aqoonsado waajibaadka saaran iyo xuquuqda uu leeyahay toddoba in dugsiyada waxbarasho lagu dhigo taariikhda ummadda soomaaliyeed iyadoo ahmiyad gaara la siinayo dhibtii ay gumaystayaashu u geysteen sideed himilada ummadda soomaaliyeed himilada ummadda soomaaliyeed himilada ummadda soomaaliyeed waa soomaali midah dal midah dowlad midah hadba taa markaan leeyahay waan idin yaro fasirayaa kama hadlayo waa inaynu soomaali weyn u howlgallaa oo dagaal kala gallaa macnahaygu taan maaha midhkii aan markii aan yara hakiyey baan dib ugu noqonayaa oo ahaa adduun waxaa wax xuduud baa la sameeyey qaanuun duwalaya baa jira xuduudda kama boodi karo waa ka boodnay oo wixii la qabsaday waa ogeyn saddam xusein baa ka booday oo wixii qabsaday waa ogeyn adduunka kan ilaah ka sogow sidan adduunku u qoqoman yahay reer yurub baa sameeyey reer yurub iyo maraykan oo isla reer yuruba iyo ayagiibaa weli adduunka ka amar ku taaglaya xuduuddaad hadday diidaan waad ka bax hadaadan ruush ahayn ruush waad ogtihiin oo ukraine dhuluu lahaa isagu oo ukraine siiyey ayuu dib u qabsaday dhulkiibaa iminka isaga lagu haystaa laakiin cid isaga ka qaadi karaysaa ma jirto haddii aadan ruush ahayn xuduudaad ka tallaabi karaysaa ma jirayaan laakiin maxay tahay marka waa qaanuunka duwaliga ah anugu ma qabo inay state policy noqoto in dowladda siyaasadeeda dowlad soomaaliyeed siyaasadeeda inay noqoto inay soomaali u dagaal gasho inay soomaali oo dhan isugu keento inay dagaal waayo waxay waynu ognahay haddee soomaaliyada intay xor tahayd baa ku burburtay laakiinse maxaan qaanuunka duwaligii aanu inagu khasbi karin ama aanu xukumi karin qaanuunka duwaligii ma xukumi karo waxa quluubteenna ku jira ma xukumi karo marka anigu waxaan ka hadlayaa waxa quluubteenna ku jira oo maskaxdeenna ku jira maaha siyaasadda dowladdu aynu ku howlgelayno waa ku celinayaa qodobka himilada ummadda soomaaliyeed waa soomaalinida dalnida dowladnida sagaal dowladda waxaa saaran badbaadinta soomaaliya iyo inay ka ilaaliso wixii burburin karaa toban ilaalinta iyo xurmaynta sarraynta iyo hoggaansanidda qaranka soomaaliyeed koob iyo toban xakamaynta qabyaaladda eega markaan leeyahay qarannimadu waa wax had iyo jeer la waraabinayo aakhirka waa inay gaadhaa ruuxu hadda waxaynu ognahay innaga ruuxa soomaaliyeed markay ama dhibi ku timaado ama ama uu hiil u baahdo had iyo jeer qabiilka qabiilkiisaa madaxa kusoo dhaca madaxiisa waxaa kusoo dhaca qabiilkiisaa kusoo dhaca waxaynu rabnaa inaynu gaadhno heer oo ruuxu wax kastaba dowladda uu dowladda wax ku leeyahay oo taladeeda wax ku leeyahay oo madaxda doorashadooda doorashadeeda wax ku leeyahay uu adeegyadeeda helaayo oo ilaahay ka sokow uu dowladda miciinsada ee aanu qabiilkiisa miciinsan inaynu heerkaa gaadhno baynu rabnaa tan labiyo tobnaad oo ugu dambaysa ilaalinta iyo xurmaynta astaamaha qaranka iyo dhammaan halyeeyadii u soo halgamay madax bannaanida soomaaliyeed iyadoo aan loo kala eegayn qabiil iyo gobol toonna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guulaysta guulaysta guulaysta waaya dr maxamuud cali galdo oo caawa golaha nineteen bc oo filada wada shaqaynta leeyihiin la wadaagay ereyga qaran qaran muxuu yahay soomaali qaran ma u baahan tahay iyo weliba labiyo tobankaa qodob ee aasaaska u ah taladana ah sidii qaran soomaaliyeed dib loogu dhasi lahaa aada moodo weliba waa aragsidayde inay maanta haddii la hel labiyo tobankaa qodob soomaali ku gaari karto qarannimo dhab ah oo soomaali u wada baahan tahay waayo abtar maxamuud cali gadon aad iyo aad baan ku salaamaya boqolkiiba boqol qaybta hore ee barnaamijka intaasaan ku gabagabeynaya haddii la yidhaahdo qaybta labaad waxaad la socon doontaan min dhowr minid kadib